shan ayaa la dhali shanta ayaa lan dhali afar goobyaal waaye dhimati halna dhaawac waaye hooyadina xalis waaye gabar oo dumaashiday eeday ina waa dhimati aabahayna tacbaan waaye hooyadayna tacbaan waaye islaantayna saas iyadan tacbaan waaye dhibkaasna waxaa ku dhacay tuulida eelibalow foorihi oo lagu soo tuuray hoobiye oo bariiri oo lagu soo tuuray aan dhamay marka dowladda soomaaliya waxaa ku codsanaa nin beeraley ahoo oo masaakiin ah aan iska yahay nin wax haystana ma ihi beeraan iska falada jiri kun shilin beeseena ma haysto intaasoo ruuxna waa iga baaba'day marka waxaan ku codsanaa in oo gurmud degdeg ah oo aan oo liiga soo taago ana beerahaan joogay moobeelaa liiga soo diri aa liiga soo waayay guriga gurigeeda waxba mayaa le ewer waa leh haaskaada iyo ilmahaada iyo aabbahaada iyo hooyadaada iyo dumaashadaada waxba bafiya waa leh markii xaafaddii aan tagana waa sah waay saddex markaasoo goobyaal aheed laba markii la soo qaaday inta la keenana laban intaa ka dhintay shantiioo saasaa goobyaal ka naqdeen halna dhaawac waay naagta aniga aan qabana iidana dhaawac halis ah waay aabbahayna saas hooyadayna iidana saas carruurtayga shan waay afar waa dhimatay halna hadda dhaawac waay ada siddeed iyo toddoba iyo lix iyo shan iyo saas waay marka dhibka magaalaka dhiibay waahe buulubalow waaye meelaha madfa ani habsaday ani iyaalkay meelaha shan oo dhimatay shanna dhaawaa waa dhimatay isbitaalka aan soomaali suudaan aan ka jirna marka haalka saas waay shan dhimatay shanna dhaawaa waay laba madfa ahaayeen mid kalena guri kale ka dhihi iyana iyaal kale waana iyana shan ili wali ayinba waa iyana ka dhihi iyana iyana wali luga ka jabay wali luga ka gohi waa iyana iyana ka jiraan iyana isbitaalka ka jiraan ana ma aragna una horta kow dadka ka dhihi una eh dhahay may ka aragay iyaalka kiigay oo gabar ana dhali kul heer marka isla roogno may ka aragay saddex goobyaal eh oo meelo yaalan iya aragay gabar alkal an dhali weyn oo gurula in ida in roogti iyana matfaag naftashay ka habsaday markii inta la sheena dhimatay in ada sidaas afara ka hayan shan shantaas saas ku dhimatay afar urka laba gabar iyo laba wiil iyo gabartaas oo weyn oo id lahayd ana saa dhimadeen marka alka saas waaye